sare ee higsiga qaran oo maalintiisii labaad halkaasi ka socda shirkan oo ah kii saddexaad ee heer wasiirah iyo kii lixaad ee lagu gorfeeyo hanaanka new deal ee kaalmada horumarinta iyo dib u dhiska soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa ammaanka dhismaha dowladnimo dib u heshiisiinta arrimaha federaalka dib u habeynta dastuurka doorashada soo socota ee dalka dhaqaalaha iyo guud ahaan xaaladda soomaaliya waryaheena maxamed cabdi xasan ayaa wararkii u dambeeyey ee shirkaasi waxa uu ka waraystay wasiirka dastuurka ee dowladda soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen oo uu khadka istanbul kula xiriiray
shirkii wuxuu galay maalintiisa labaad sidaa la socotay maalintii shalay ayaa la furay oo adduunka ad kala socoteen madaxweyne ordogan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa furay ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay xubnihii meesha ka socday wasaaradda arrimaha dibadda oo qeybo kala baduwan adduunka ka socda ayaa joogay oo aada u tira badan puntland iyo konton iyo dhowr dowladood ahna madax sare ayaa ka timid way kasoo wada qeyb galeen maanta maalintiisa labaad ayuu ahaa maanta waxaa laga hadlaayay waxyaabihii usoo qabsamay dowladda soomaaliya maaratay sanadkii lasoo dhaafay gaar ahaan sanadkii hore iyo hadda lixdan bilood hadda u dhiman dowladda waxyaabaha ay diiradda saarayso marka saaka qodobada ugu muhiimsan oo laga hadlayo waxaa ugu horreeyey arrimihii maaragtay new dealka gaar ahaan arrimaha siyaasadda sida dowlad goboleedyadii la dhisaayey arrimihii doorashooyinka iyo arrimaha dib weegista dastuurka nabadgelyada dhinacaha maaliyadda maarata horumarka laga sameeyey cadaaladda waxyaabahaas ilaa ay galabta arrimahaasa laga wada hadlaayo waan gartay marka gormaa lasoo gebagabeynaya wallahi waxaa lasoo gebagabeynaya insha allah maanta galabta lasoo wada gebagabeynaya annaga gaar ahaan wasaaradda dastuurka waxaan ka hadalnay horumarkii la gaaray sidaad la socotaan bilihii ugu dambeeyey in dib weegis lagu sameeyey dastuurka qodobadiisa qeybta farsamada ah guddiga baarlamaanka ee la socodka baarlamaankana ay raboorkii baarlamaanka geeyeen waxaan kaloo maaragtay u gudbinay adduweynaha inay jiraan qodobadii siyaasadda ahaa oo u baahnaa wadaxaajoodka in laga galo inay xukuumadda maanta ay diyaarisay oo ay diyaar yihiin qodobadii oo maaragtay anagoo khubaro caalami ah gacan ay nagu siiyeen haddana dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan ee lagala tashan doono maaragtay oo lagalana xaajoon doono gaar ahaan arrimaha awoodaha dowlad goboleedyada iyo wixii kale ku saabsan siyaasadda ku saabsanba waan gartay arrinta dowlad goboleedyada ayaad carabka ku dhufatay xilliyadii hore iyadoo layswato amaba siyaasad midaysan laga leeyahay shirarkan caalamiga la tegi jiray iyadoo doorashadii ay ka dhiman tahay qiyaastii wax lix bilood ku dhow ayaa hadda waxaa jira in dowlad goboleeda qaarkood haddaan si gaara u tilmaamay puntland ayna shirka joogin marka miyayna ahayn dib u dhac ku yimid hanaankii siyaasadeed ee soomaaliya
runtii dib u dhac ma dhihi karno bani aadanka adduunka waxaate waxna waa laisku khilaafaa waxna waa lagu heshiiyaa madaxda dowladda soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan iyo madaxda dowlad goboleedyada ee shirka joogaba waxay aaminsan yihiin dowladda puntland inay qeyb weyn ka tahay arrimaha soomaaliya dhinac walba marka la eego dib oogis dastuurka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay arrimaha siyaasadda ee doorashooyinka marna lagama maarmo marka shirkan wuxuu ka mid yahay shirarkii hore looga soo waday wadatashyadaas laakiin mar walbaba qeyb ayay ka noqon doontaa puntland wadatashiga arrimaha soomaaliya ha noqoto dastuur ama doorashooyin ha noqoto ama mustaqbalka soomaaliya siduu noqon doonaba ha noqoto qayb bay ka noqon doontaa taasna waxay ka go-on tahay xukuumadda federaalka soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliya iyo maaragtay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyaba waxaa ka go-an inay puntland ay qayb ka noqonayso oo tala maaragtay ay leedahayna ay qayb ka noqonayso wax gaar looga tashanayo ama looga go-aan gaaranayo inuusan waan gartay waxaad soo hadal qaaday new dealka amaba hiigsiga cusub waxaa la yidhi shirarkii hore waxay ku soo dhisnaayeen hanaankaas oo sida soomaaliya looga caawinaya inay horumar ka samaysa dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dhinac walba amniga haddaan idhaahdo ayu ayuu ku saabsanaa hadda waxaa la yidhi waa lasoo gebagabeynaya kaas mid cusub ayaa la bilaabaya magac cusub la siin doono bal magaca cusub iyo sida uu shaqayn doono haddaad nooga warantid runtii waxa weeye qorshahan waxaa soo bandhigaysa dowladda soomaaliyeed muhiimadda ugu weynna waxay tahay sidii maaragtay combaskigii isagoo jira laakiin waxaa loo bedelaya qorshe guud qaranka soomaaliya meeshii ahayd maarata compactiga new deal ayaa waxaa laga dhigayaa qorshe guud oo balaan ay dowladda soomaalida ay soo dhigayso kaasoona nidaam oo maaragtay ka duwan kii hore laakiin kuna dhow waxyaabaha qaarkood oo kale loo dhigi doono marka insha allah dowladaha kale cusub yimaada ama waktiga soo socda ayaa waxaa la rabaa in lagu shaqeeyo qaabkaas cusub dowladdana way soo bandhigtaa aadna waa loo soo dhaweeyey barnaamijkaas waan gartay ugu dambayntii communikeyga goormaa la filayaa qodobadaysaas leedahay way ugu waaweynaan doonaan inay noqdaan kuwa kusoo baxaya communikeygaas amaba warmurtiyeedkaas communikega waxa uu soo bixi doonaa saacadahan nagu soo fadaya inta ka horeysa maarata waqtiyada maqribka ku aadan ee waqtiga turkiga ayuu soo gabagaboobay shirka communikegana la akrin doonaa muhiimada ugu weynna waxay noqon doontaa yani arrimahan soomaaliya dowladda qaybaheeda kala duwan wax gaar ah maaha communikega communikega waa howlihii la qabtay iyo waxa dowladda hadda ay qaban doonto oo ugu horeeya maaragtay arrimaha siyaasadda ee ku saabsan mustaqbalka soomaaliya laba kun iyo lix iyo tobanka maaragtay dib u eegista dastuurka dowlad goboleedyada ma dhisidooda security nabadgelyada maxaa la yidhahdaa human rightska maaliyadda waxaasoo dhan maaragtay qeybaha frameworka cusub ee qorshaha guud arrimaha dowladda oo dhan bay maana wax gaar ah oo shirkan maaragtay u gaara laga soo saaray maahan ilaa iyo inta qodobyada aan soo tiriya dhan baa maaragtay laga soo saari doonaa communique waana macnihiis waxa weeye ballan ay wadagalayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ee dowladda gacanta siiya ay ku wada gelayaan dowladdana ay kusoo dhigayso barnaamijkeeda saaxiibadana ay ku ballan qaadayaan wadamada caalamka sidii ay soomaaliya uga taageeri lahayd saas way communique waxa ugu muhiimsan soo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka ee dowladda soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen oo isagoo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena maxamed cabdi sandheere